إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar madaafiic ah iyo dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug faahfaahin ayaa laga helayaa weerar ay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin askarta dowladda xabashada ethoobiya ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka baay askari ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa maanta lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah ayaa ka kala dhacay gobollada banaadir iyo shabeellada hoose kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey qaybta labaad weeraro dhabagal ah oo askarta dowladda federaalka lagula beegsaday duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa degmada saakow ee walaayada islaamiga ah juubooyinka dowro sharci ah loogu soo xiriyey howlwadeenada maktabka sakawaadka ee degmadaas ehelada wiil dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ayaa dalbaday inay cadaalad helaan xaalado nolol xumo ah ayaa la soo dersay qaxootiga ku dhaqan xerada dhadhaab إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar madaafiic ah iyo dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ah ayaa maanta ka dhacay deegaanka camaara ee gobolka mudug wararka ka imaanaya deegaanka camaara ee gobolka mudug ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta tiro madaafiica ku garaaceen xere askarta dowladda federaalk ah oo ay deegaankaas kaga sugnaayeen ciidamadan ayaa markii madaafiicda lagu garaacay kadib waxa ay isku dayeen inay bannaanka uga soo baxaan xeradii ay ku sugnaayeen waxaase weerar kale hortegay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana halkaa ka dhacay dagaal lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka dagaalada tooska ah iyo weerarka madaafiicda ah ee lagu qaday askarta dowladda federaalka ayaa waxaa jira khasaare kala duwan oo kasoo gaaray ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ayaa halkaa ku dhintay kuwaas oo miidadkooda goobtii dagaalka ay ugu carareen sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan siddeed iyo toban askari kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda federaalka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdaan weerar toos ah iyo madaafiic lagula garaaca deegaanka camaara ee gobolka mudug faahfaahin ayaa laga helayaa weerar xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisin askarta dowladda xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin qaybo ka mida gobolka baay warkaas iyo war kaloo ku aadan askari ka tirsan dowladda federaalk ah oo maanta lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo kuwa toosa ka fuliyey qaybo ka mid ah gobollada dalka kuwaasoo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddaan ku horeyno magaalada muqdisho waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaraxyo ku weerareen fadhiisimo ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalk oo ku yaala gobolka banaadir qaraxa ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay agagaarka sarkuusta waxaana khasaaraha hordhacaya la soo warinaya uu tibaaxaya dhaawaca ugu yaraan hal askari fadhiisinaya askarta dowladda federaalk ku lahaayeen xaafadda gobadley degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen weerar qarax ah dhanka gobolka baay waxaa tafaasiil dheeriya laga helayaa weerar ay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fadhiisinaya askarta xabashada ethoobiya ku laayeen degmada dinsoor weerarkan waxaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada xabashida ee ku sugnaa fadhiisinka la weeraray dhanka gobolka shabeellada hoose waxaa isna ka dhacay howlgallo kala duwan oo ka dhannaa shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo askarta dowladda federaalka howlgal qorsheysan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kaasoo lagu beegsaday askari ka tirsan dowladda federaalka askariga la dilay ayaa lagu magacaabaa maxamed aadam waxaana uu si gaara kaga tirsanaa ciidanka dharcad ee dowladda federaalka isla gobolka shabeellada hoose waxay habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab mareen xerooyin dhowr ah oo ay askarta shisheeye gaaraan kuwa yuganda iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka saldhigyada lagu weeraray ciidamada yuganda ayaa ku kala yaalay deegaanada golweyn buuricolow iyo eelboorka degmada barawe sidoo kale waxay xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen fadhiisinaya askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey qaybta labaad kamaa ina lala beegsaday askarta dowladda federaalka ah oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar
wararkan oo soconaya ku dhowaad shan daqiiqo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa qaybtii labaad weerar kamin ah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalk oo ku socdaalayay deegaanka doonka ee duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya askarta dowladda federaalka ee kusoo dhacay weerarka dhabagalka ah
يطرف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم
qaalkan ayaa waxaa lagu tusayaa askarta dowladda federaalka u cararaya sidii ari weer galay camal kuwaas oo ku cararaya dhulbeereedka deegaanka doonka ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa la arkaya iyagoo baacsanaya oo weliba mid mid u tooganaya askarta dowladda federaalka قادم الجيش إليكم يقذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم sidoo kale muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka oo daadsan fagaaraha dagaalka si kastaba shalay ay ahayd markii ay alkataayib al akhbaariya ay baahisay muuqaal ku saabsanaa weerar kamin ah oo lagu beegsaday askarta dowladda federaalka ee ku socdaalayay duleedka deegaanka afcad ee gobolka hiiraan نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم قادم الجيش إليكم يقذف waxaa degmada saakow ee walayada islaamiga ah jubbooyinka dowro sharci ah loogu soo xiray howlwadeennada maktabka sakawaadka ee degmadaas maxamed muuday axmed abu muslim ayaa ka waramaya
maamulka islaamiga ah ee degmada saakow iyo maktabka sakawaadka ayaa dooro u soo gabagabeeyey howlwadeennada ka howlgala maktabka sakawaadka degmada saakow iyo deegaanada hoos yimaada dowladani diiniga ah oo socotay muddo laba maalin ah ayaa waxaa loo qabtay saddex iyo toban ruux taas oo ay ku qaabteen duruus muhiim u ah shaqadooda gebagabada dowladani ayaa waxaa ka soo qayb galay culamaudiin maamulka degmada ugaasyo iyo marti sharaf kale ugu horeen munaasabadda waxaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qoolkii allah kadib waxaa kelimad dardaaran ah goobta ka soo jeediyey mid ka mid ah culimmada iyo nabadoon maxamed jimcaale khayre oo seeftii idi ilaalinaysi qaadateeda dadaan marka saddex qodob baa marka insha allah marka idin qotema kow horta cadaalad waa in laga tegay lama sid thaalisan shucuurul mas-uuliya inay qof mas-uuliyata in isdareenta oo shaksi caadi ahayn ha qof mas-uuliya saaran tahay ina tahay marka saddexaas qodob asidqa horta run in lala helo ثانيا آه الأمانة وح أمانة الذي دي بسيطة تاينو قدوتي ثالثا آه الشعور بالمسؤولية من مسؤولية سارن تاي والله الحساب تماي إنو تاي إنو مركة دارينا إن شاء الله وإنت سايدن دردار ما درقا إنت ساكو سوق قدو سوق قبينا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين marka waxaan keliyaoo idinkula dardaarmaynaa oo warka maba badinayo aniga maanta wuu dhammaystiran yahay waxii laydina waa laydin dhaha wuxuu ku dhammaystiran yahay in aad sidaa shiikhu sheegay u dadaashaan oo seeftaa labada af kale midda qoorta idinka iska ilaalisaan oo midda idin badbaadinaysa khiya adduunyada iyo khiyaamada aad ilay ku dhaqantaan horta intaasaa laydin faraya waa intoo kale haddana in aan ammaanada la idiin dhiibay haddii shay ammaanaha wax laydinkaga sheega culumaad shayga ammaana laydin dhiibay inaad gudataan oo aad ilaadankiisa ku sugtaan gacanta aad ka bixiseen iyo gacantii loo soo doonay lagu sugo lagu sugo ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahanyaha ninka xoolaha soo saaray ama badarka soo saaray oo dhibtooday in loo raaxeeyo in la wacdiyo xadiis iyo aayad kor dhulka laga saaro waxa inaydna adinku lahayn oo wax ilaadankiisa ilaahay xaqiisa ku yimid ay yihiin asagana uu berri qiyaamo khayrka helayo loo nasteexeeyo nin gunaanadka dowladda kadib warbaahinta islaamiga ah al-furqaan ayaa wax ka weydiisay howlwadeenadii loo soo gabagabeeyey dowladda iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen inta ay soconaysay dowladda adeer salaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaagii cabdullaahi lidhaa Een, cabdulaahi maanta een, maktabka sakawaadka degmada saakow waxaa idin soo gabagabeeyey duuro duuradana la soo gabagabeeyey imisa maalmood bay soconaysay laba maalmood haye laba maalmood bay soconaysay bal waxaad ka sheekaysaa labada maalmood ujeedka een, loo qabtay duuradu maxay ahayd maktabu sakawaad yanin qobodi maktabkaasi iyo macnaha unun ku tirsanayni qaabkii shaqadan aan gududi lahayni waa mas-uuliyaddii unana saaranayti sidii unan gududi lahayni iyo maylerayusa yananish nininjidiyey waa gartay bal casharada aad ku qaadateen maxaa ka mid ahaa mayba kumid hayay ilaa iyo shan cishar oo kale ka qaadani ashcuru bilmas-uuliyati waalikhlaasu lilaahi xusnu lkhuluq alsamcu wadaaca alwalaa walbaraa shantaas cishar iyo ka qaadani walaal marka hore asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaagii cabdiraxmaan baa lidhaa Een, cabdiraxmaan maanta waxaa laidin soo gebgabeeyey duuro oo idin soo gebgabeeyey maktabka sakawaadka ee degmada tansaako een, duuradani imisa maalmood bay socotay adeer laba maalmood bay socotay waa gartay een, ujeedka een, duurada loo qabtay ma noo bilaamin kartaa haa adeer waxaa ahayd dooridaas waa hoolihii islaamka uu noo diray baa ka madaxeed oo ayay ka ayay ka koobneed waa gartay casharo noocee ayaad ku qaadateen cashar ilaa dhan shan cashar dhan baa ka ayaan ku qaadanay waxaa ka mid ahayd kow almas-uuliya waxaa laba ahayd al ikhlaasu lilaah inay naga ahaato shaqada aan hayno waxaa saddex ku ahayd xusnul khuluq maadaama uuna dad dad aan la tacaamulayno dad waxaan kasoo qaadayn dad kale ay yihiin waxaa afar ku ku ahayd assamcu wadaaca in amiirkaana aan adeecno waxaa shan ku ahayd al walaa walbaraa raayadaana inaa caddaato een, gaalada aan ka beri noqono intaas bay ahayd maktabka sakawaadka doorooyinka uu u qabto howlwadeennada ka howlgala wilaayaadka islaamiga iyo degmooyinka waa mid lagu horumarinayo howlahooda shaqo ay u qabtaan dhammaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka dalkeenna ehelada wiil dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa dalbaday inay cadaalad helaan waxaa faahfaahinaya cabdiraxmaan beder ehelada wiil dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ayaa waxay dalbanayaan in cadaalad looga soo qaado qofkii dilay wiilkooda iyagoo canbaareen u jeediyey dowladda federaalka sida ay sheegeen qoyskani wiilkan ayaa dhowaan lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ninkii dilay wiilkoodana waxa uu ku xidhan yahay saldhigga magaalada beledweyne iyagoo sheegay in mar walba ay tagaan saldhigga la mermerinayo aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa waxauu warbaahinta ka hor sheegay in loo dilo ninkii dilay wiilkooda waxa uuna tilmaamaya inay isku raacsan yihiin labada qabiil arrinkaasi
ninka aniga wiilkayga dilay wuxuu ku xidhan yahay saldhigga asagoo xidhan ayaa waxaa noolagu madaadaalayaa maxkamadaas soo socoto maxkamadaas soo socoto ilaa saddex bilood ilaa afar bilood aan sii maraynaa wax soo socdana ma aragno aniga waxaan unaa abdullaahi kuu diidin ninkii wiilka dhalay baan ahay waxaan jeclahay abdullaahi kuu diidin ninka wiilkayga iga dilay inaan lay dilo ayaan jeclahay labadii qabiil way fadhiisatay way ka wadaadashay waa isku raacnay afar makan oo dhan baa isku raacay disha daarabtan ayaa amar noolagu siiyey sidoo kale nabadoonka ninkii la dilay ayaa isagana waxauu tilmaamayaa in muddo saddex bil laga jooga kiiskani in laga qisaasa ninkii dilay wiilkoodana ay ku heshiiyeen wiilkaa la dilay adeerkiisaan ahay nabadoonkiisan waan ahay haddiina odayaalkii oo wiilka wax dilay haddaan wada kulannay waa ku heshiinnay afarta oday oo makanaa ku heshiisay in la dilo marka saddex bilood waxaa nalagu haystaa maxkamadaa imaanayso maxkamadaa imaanayso maxkamad soo socsan uma jeedno dhammaan ehelada wiilka la dilay ayaa waxay baaq u direen madaxda dowladda federaalka iyaga oo dalbanaya cadaaladda wiilkooda dadka ku hoos nool dowladda federaalka ayaa maalmihii dambe ka sheeganayay cadaalad daro baxsan iyagoo kiis walba ku qarinaya lacaga laaluusha iyo qaraabiisi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xaalad nolol xumo ah ayaa la soo daristay qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
macluul iyo cunto yaro bahsan ayaa ka jirta gudaha xerada dhadhaab oo ku taala gudaha dhulka ay gumaysato dowladda kenya dadka ayaa waxaa laga jartay cuntooyinkii la siin jiray bil weliba iyagoona qayladhaan afka furtay warbaahinta ayaa soo warinaysa inay gaajo daran iyo biyo la-aan soo food saartay dadka ku nool gudaha xerada dhadhaab dadka ayaa waxaa raashin siin jiray hay-adda lagu magacaabo w f b oo ka tirsan waxaa loogu yeero qaramada midoobe qaar ka mid a bulshada ku nool xerada dhadhaab oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyay xaaladda cakiran ee ku haysata gudaha xerada dhadhaaba magacaygu waa jaamac abukur ducaale waxaana ka mid ahay odayaasha xagardheere kaamka xerada qaxoontiga ee dhadhaab walaahi horta niyow maamaha baa jirta la yidhaahdo tuugsadaa ma xusho dadkani waa dad gacanta lagu hayo laakiin sidii ay ahaan jirtay iyo haddeer sida wax loo wadaa waa wax aad u kala duwan xaqiiqiyan hadday tahay xagga maceeshadda iyo hadday tahay xagga biyaha iyo hadday tahay xagga bahal yaroo la siin jiradoo la odhan jiray baabajukula oo loogu talagalay inay dadku waxyaalaha yaryaree seerfiska oo qudaarta ay ku gataan sida dadka liitay waayeellada iyo carruuraha iyo waxyaala noocaasa loogu talagalay dhammaan dhan kastaba aad iyo aad baa loo yareeyey xeryaha qaxoontiga kenya bismillaahi raxmaan raxiim adeer horta arrintan hay-addu hadda ay waddo qaxoontiga horta in badan buu deganaa xeryaha qariib saddex iyo soddon sano yuu degan yahay dadka hadda qaxoontiga degan waddankan degana soomaaliyeed noloshoodu aad iyo aad bay cidhiidhi u tahay waxaa weeyaan raashin horta ma jiro wax raashin layaa ma jiro raashinkii la qaadan jiray boqolkiiba lixdan waa la gooyey weliba hay-adda haddana hadalle iyo waxyaale iyo waxbay sii wadaa waa la oomo yahay oo dadku wuu oomo yahay oo oon baa jira matoorraa laga cabayey matooradii shidaalla'aan bay noqdeen qaar haamihii baa ka duleeshamay qaar iyagii baa hallaabay marka dadkii horta haweenkii iyo carruurtii iyo maatadii waxaa lala ordayaa caagada lala ordayaa guud ahaan xeryaha qaxoontiga dhib aad iyo aad u badan baa ka jira qaxootigu sidii hore ma aha waa dhaqayoobay in badan baa la hayey laakiin hadda waxaa weeye hoos baa loo dhigay waxoodii iyadoo hoos loo dhigay oo waxoodii meel yar uu taagan yahay haddana qaxooti kale ku soo fakaday qaxootigii boonaa la siiyey in badan baa boonadii la siiyey inna waxayba ka dawarsataa xeryahay ka dawarsataa oo lamaba siinin haddaba marka intii hadda boona la siiyaa laga goynhayaa dadku inuu iscuno miyaa la rabaa marka waxaannu codsanaynaa waa la wada arkaa guri walba mid dawarsanaysaa hor taagan marka intii hadda boole la siiyaa laga goynaya wax macquula ma aha indheergaradka soomaaliyeed ayaa marar badan ugu baaqay dadka ku nool xeryaha qaxootiga inay iskaga soo tagaan oo ay tacbadaan iskana daayaan gacmo horsiga
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa